mashruucan damal caafimaad iyo weliba dhanka talgale in lagu faa-iideeyay bulshada koonfur galbeed soomaaliya si oo helan adeeg caafimaad oo tayo leh oo beesilaange qeybna ku ah xoojinta adeeg biyowka ka salaysan xermooyinka caafimaadka asaasigae munaasabada daafurka iyo welibaa ku qeybgalay ku-simaha madaxweynaha koonfur galbeed ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed wasiiro xildhibaano maamulka gobolka baay kan degmada baydhaba iyo qeybaha shirgadisan ee bulshada wasiirka wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cusmaan xaaji cabdi jiidow oo munaasabada ku hadalaya sheegintay mashruucan yeelatay dowlada soomaaliya waana kuwada shaqeeyaan fulintiisa mashruucan wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya wali kale uuse sheegintay mashruucan uusoo ka shaqeeyi doonaa tobanka degmo gobolada baayo bakooriya ka koobanta marka dadaal uu bixiyey madaxweynaha asigana ayada ugu mahad celinaynaa haddaan wasaaradda caafimaadka madaxweynaha haweeney maalin oo nala shaqeynaya si mashruucan koonfur galbeed u hesho mashruucan koonfur galbeed ha heshe maxmed koonfur galbeed nasiibka kale ay yeelato lacagta ugu badan oo mashruucan koonfur galbeed ah leh hadda deegaanada shanta gobol koonfur galbeed face onka waxaa la siiyey soddon milyan deegaanada kale soddon milyan afartan milyan sideed milyan ma dhamo anagana soddon milyan haysana laba sanan waayo mashruuc wuxuu shaqeynaa afar sano shaqeynaa festugu soddonka milyan waa ka badane see ugu badane marka in aniga aan shaqeyn waxaa la rabaa gudoomiye walba degmo oo nala joogo wasaaradda caafimaadka anuu afkeeda ku hadla dhakhaatiirteyna waxay gashteen tuut waxay diyaar u yihiin tuulikasla tag dhakhaatiirta inay tagaan anuu wasiirkii ugu horeey anaa meesha fadhiisanayo tiimkeena waa joogaan waa shaqeynaya waxaa rabnaa marka dhallinyarada fuulkan ku sugan iyo intay dhegaysanaysa waxaa rabaa mashruucan wuxuu ka shaqeynayaa tobanka degmo oo koonfur galbeed oo baybakole dhallinyarow baydhabo iyo maanta bardaala bardaala shaqaalo badan baydhabo iyo diinsoor diinsoora shaqaalo badan baydhabo iyo buurakabo buurakaba shaqaalo badan baydhabo iyo waajid waajidaa shaqaalo badan baydhabo xudur xudura shaqaalo badan waxaa rabnaa marka sidao gudoomiyaha degmada sheegay oo xudur iyo saaxiibkay dhaqane madax soos waxaa rabnaa marka dhallinyarada inay baydhabo la joogeen ee deegaanada ay tagaan degmo ka mid ah labadan gobol baydhabo imtixaankeed maku qaadayna waxaan ku qaadaynaa degmooyinkaasaa tagayna marka adi haddaa reer bardaal tahay bardaal tag haddaa reer waajid tahay reer waajid tag haddaa reer baydhabo tahay meeshaasaa jaanis badan yaalee meeshaa la tago ku-simaha madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur maxamed macalin oo si rasmian daafuri mashruucan damal caafimaad iyaan ku mahanagay wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed dadaalka iyo juhdiga badan iyo geliidii qorsheynta iyo fulinta mashruucan uuse onan rajayay bulshada koonfur galbeed soomaaliya inay ku faa-iideysan doonaan mashruucan horumarinta caafimaadka guud ee soomaaliya muddo iyo la sugaay barnaamijkan oo damal caafimaad waktigii xag ilaaha ku kori geeka nagad marka dadweynaha maskaxdiio kugugaay dhan walba may kuwarsadeen damal caafimaad damal caafimaad damal caafimaad afar sini iyo la sugaay marka wasiir jidow mayki lahaa xildhibaano shaqaalaha la qoran doono in dad tayal leh oo waxbarad jaamacado dhallinyaro badan waxbarkeedu dadkaas la qaada maylikii aaminay caafimaad caafimaad may waa noloshii oo bani aadamkan qof nool dhana laka aaminay lankan qof walba kasaana intii laxaxulo ay la horsheegnay dadkan marka dad walkasaaw halsheenay qofkii wal inkasaana mayin walaan shaqaalo hoosii jira shaqaalo hoosii laku qoray mashruucan damal caafimaad uuse horey indaafuray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya wejisha koowaad ee koonfur galbeed gaar ahaan gobolada baayo bakool iyo weliba uuse dareeri doonay muddo lama sane welina ka baha doonta sida wasaaradda caafimaadka sheegtay beesadan ilaa iyo soddon milyan oo dollarka maraykanke oo iyo maalgeliya ta bangiga adduunka